shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda kenya ay burburiyeen xarumo isgaarsiin oo ay shirkadda hormuud ku lahayd deegaano ka tirsan jubbooyinka iyo gedo oo oodwadaag la ah xuduudda u dhexaysa kenya iyo soomaaliya ciidamada kenyaanka ah oo xuduudda kasoo gudbay ayaa la sheegay inay miinooyin ku wareejiyeen dhismayaal iyo taawuro ay shirkadda hormuud ku lahayd meelo kala duwan oo ka tirsan gobolada jubbooyinka iyadoo sidoo kalena ay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca oo ay weheliso jirdi loo geystay qaar ka tirsan shaqaalaha shirkadaasi sida uu v o a u sheegay afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta hormuud oo lagu magacaabo axmed cali galool duqayntii u dambaysay waxay ka dhacday magaalada ama tuulada loo yaqaana salagle oo jubbada hoose ah labaatankii bishii koowaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka meeshaas waxaa ku burburay taawarkii oo shirkadda waxaa ku burburay dhismihii shirkadda waxaa ku burburay qalabkii hagayey ama signaalka siinayay adeegyada oo dhan oo shirkadda sida telefoonka e v c-ga taasoo kalea ku burburay waxaa ku dhintay shaqaale waxaa ku dhaawacmay dad macaamiila dad kalena way ku dhaawacmeen halkaana waxaa ku go-ay adeegii ay siinaysay degmadaasu gobolada kale ku xiran dhimashada u dambaysay hadda waa hal dhimasho iyo dhaawac iyo ruux macaamiiloo dhaawacmay iyo qalabkii shirkadda oo la gubay nooc u ahaaba meelaha kale la duqeeyey oo xarumaha hormuud oo waxaa ka mid a meesha loo yaqaano ceel baande oo gobolka gadaa waa la duqeeyey waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ku taalla cali buuley waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ku taalla dhuuntow waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taalla dhamaase waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taalla khadiijo xaaji waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taalla magaalada dhegalaab axmed cali galool ayaa dhanka kale tilmaamay inaanay ilaa iminka ogeyn sababaha ciidamada dowladda kenya ay burburinta ugu geysteen xarumahooda waxaana uu hoosta ka xariiqay in duqaymahaasi loo geystay shirkadda hormuud ay sababeen inay meesha ka baxaan adeegyadii dhinaca isgaarsiinta iyo t e v c balaaska ee dadka lacagaha loogu xawili jiray duqaymahaas waxaa noo geystay ciidamada kenya oo ka soo gudbay xuduudda burburiyeen xarumihii shirkadda halkaas waxaa ka dhashay hanti la burburiyey hanti oo aan ka yarayn malaayiin dollar oo shirkadda ay ku burburisay halkaas oo ay ciidamada kenya aynan ilaa hadda wax jawaaba ka bixinin wax loo burburiyeen aanaan ogeyn waxaa ka yimid adeegii shirkadda meesha lagu waayey shirkadda hormuud hadda waa shirkad ay ka shaqayso dad ka badan labaatan kun oo qof shirkadda hormuud waa dad ay sheer ku leeyihiin toban kun oo qof ka badan shirkadda hormuud dhaqaalaheeda wuxuu saameyn ku leeyahay ugu yaraan saddex boqol oo kun oo soomaaliyeed sida la og yahayna oo dadka raba soomaalidu inay ogaato adeegyada meelaha rural area laga sameeyey waa adeegyo loo sameeyey social responsibility waxa loo yaqaano macnaheedu waxay tahay waa adeegyadii loogu talagalay dowladuhu inay sameeyaan shirkadaha isgaarsiintana ay gaarsiiyaan sababtoo ah ma aha goobo laga helo faa'iido fara badan maadaama dad yar ay degan yihiin marka annaku waxaanu buuxinay kaalantii dowladuhu ama hay-aduhu ay lahaayeen baan buuxinay maadaama ay tahay meelo aan dad badan lahayn shirkaduhu faa'iido badan ka suubinaynin wax allaala waxay meeshaas laga qabtaa ay yihiin wax ku baysgaraysan dadka shacabka oo lagu kaalmeeyo taasna dhibkii ka yimaadaa dee waxaa mas-uul ka ah dowladda soomaaliya in ay arrintaasi ka jawaabto annagu waxaanay ganacsato annaku waxaa shirkaddii baan mas-uul ka nahay annaku adeegga inaan hagaajinaa laga rabaa annaku wixii dadka u baanhay inaan sameynaa laga rabaa laakiin difaaca in ay shirkaduhu badbaadaan waa wax u yaalla sistamka ama dowladda u yaalla dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay duqaynta iyo burburinta loo geystay shirkadda isgaarsiinta hormuud waxaana xalay arrintaasi shirka golaha wasiirada soo hordhigay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan sida uu ku waramayo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo saxaafadda la hadlay waxaa warbixin gaabanna siiyey wasiirka boostada isgaarsiinta dhacdadii xumeed ee ka dhacday xuduudda kenya ee lagu burburiyey siinka ama bahasha ay isticmaalaan teleefanada oo ay shirkad soomaaliyeed ay lahayd arrintaas waxaa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano lasoo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan e v c-ga maadaama ay isticmaalaan iyo teleefanadaba marka waxaa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya siddeed iyo labaatankii sagaal labaatanka bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibaddan uu aadi doono mandheera in arrintaas si falanqeyn guuda loogu sameeyo haddii ay ka soo baxdo in ay falkaasi u yahay fal qaldan in dowladda kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo kenya naga dhexayso waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii meelaha dhibaatada ka soo gaartay marka taasna wasiirka arrimaha dibadda ayaan waxaan ka sugi doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado hadduu ilaa raali ka yahay mas-uuliyiinta shirkadda hormuud ayaa sheegay inay tahay markii sideedaad ee ay ciidamada dowladda kenya duqayn iyo burburinba u geystaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ku leedahay deegaanada jubbooyinka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho